Daahfurka Qoraalka Qorshe Isbeddelka Qaranka ee laba kun labatan iyo shanta ilaa laba kun labatan iyo sagaalka waybase rasmeen furay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud munaasabada daahfurka wayba goobroog waayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran iyo ku-xigeenshii golaha wasiirada xukuumadda xildhibaanaha mas-uuliyiinku tareerta beela caalamka iyo marti sharaf kale oo laga casuumi daahfurku madaxweynaha iyo madaxda kale ee qarankiiyo waybaya kormeereena qeybta laababka ee lanqeybi barnaamijka isoona warbixin ku dhugunsaday mas-uuliyiinta hormuudka nhay qeyb ogaaseyti wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda federaalk soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene ya sheegay in qorshaha isbedelka qaranka uusa muhiimga bulshada saasaatowna lagula talada doona xukuumad kasta waxay leedahay hal qorsho hal qorsho oo ka wada dhexeeyo maadaama qorshihii national development plankii labada kun iyo labaatankii ilaa labada kun labaatan iyo afarta oo sanadkan hadda ku jirno dhammaanayo qorshihii bedel lahay oo kan yahay muhiimadda uu leeyahay in la siiyo waa in lagala tasta hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka f g s level hay-adaha heer gobol ee f m s ka ah ee maxaan ku dhahaa private sectorka oo weliba midkan waxyaabaha goonigu u yahay kii hore ay tahay private sector led growth model aan qaadanay oo aan kula tashanayna dadka ganacsatada ahoo oo private sectorka ka shaqeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ya sheegay in mashaariic waaweyn oo maalgashi oo bileeran ee dalkayo ku dareeran taasay uu iska tilmaamay inaka koyti kalsooni dadka soomaaliyeedda waa barnaamij aan rabno inaan kaga guurno meeshaan guurno waa sababtaas sababtaan u dejinnay aragtida ama riyada ama vishinka ah laba kun iyo lixdan laba kun iyo lixdan boqol sano ayaa ka soo wareegtay maalintii aan dowlad noqonin xor noqonnay boqolkaas sano kadib soomaaliya xaggee joogaysaa waa daahsannahay dib baan u dhacsannahay muddada kooban ee nooga dhiman ayaan rabnaa inaan aad iyo aad aan u orodno oo aan xowligeenna kordhinno si aan waktigii hore ee naga soo cunmay ee aan meesha sidii aan rabno noogu qabsoomin iyo waktigii naga baaqday aan uga gudubno oo aan u gaarno laba kun iyo lixdan soomaaliyada cusub ee aan rabnaahy aad iyo aad ayay uga duwan tahay midda maanta ah idadiiladeediina waa qabnaa waa aragnaa markaan dhaqaaqno oo aan isqaabayno annagu oo aan sida ay wax noqon karaan iyo sida aan isbeddelka deg dega loo arki karo waa qabnaa